ururka somali international youth development oo ka dhisan dalka ingiriiska oo uu guddoomiye u yahay xuseen maxamed xaashi oo kaashanaya samafale cabdisalaam muumin oo madax ka ah almadiina travel iyo idris darmaan oo madax ka ah shirkadda darmaan takawey ayaa dhallinyarada u waday dhulka barakaysan ee maka iyo madiina ee boqortooyada sacuudiga halkaasoo ay ku soo cumraysteen ka hor inta aysan cayaaro kubadda cagta ah ku yeelan dalka qatar zakariya cabdi xasan waa tababaraha kooxda dhallinyarada ah ee ururka somali international youth development oo loo soo gaabiyo s i y d maraanqadka wasapka kula xiriiray ayaan weydiiyey safarkooda iyo waxa uu ku saabsanaa v o a aad iyo aad iyo aada umahadsan tihiin safarkeenna wuxuu ka bilowday annagoo waajibaadkeenna cumro gudanayno saddex maalmood waxaanu joognay madiina saddex maalmoodoo kalena waxaanu joognay maka alxamdulilah toddobaatan iyo shan basent oo ciyaartooyda weligoodii allahooda may cumraysan safarkan safaraheenii kale wuu ka duwan yahay safaraheenii kale waxaanu u tegi jirnay kubadda keliya laakiin sanadkan waxaanu ku bedelanay inaanu aadno cumrada alxamdulilah waa tahay zakariya kadib cumrada ee dabcan sidaad horey ugu sheegtay dalka qatar ayaad aadeen bal nooga waran kulamada aad ciyaarteen
alxamdulilah dalka qatar waxaanu ku ciyaarnay afar kulan labada ciyaar ugu horeysay waxaanu la ciyaarnay kooxaha jaaliyadda soomaaliya oo ka dhisan dalka qatar alxamdulilah labadii ciyaarna waanu badinay labadaas ciyaar kabacdi waxaanu ciyaarnay laba kulan oo kale laakiin labadan kulan kulmadii kale way ka duwanaayeen labadan ciyaar waxaanu u baxnay laba naadi oo ka dhisan dalka qatar oo ah kooxo professional ah kooxda ugu horeysa waxaa la dhahaa al ahli waa koox weyn oo ka dhisan qatar akaadimadeeda oo ana gan u baxnay alxamdulilah guusha anakana raacday waxaan uga badinay saddex gool iyo hal oo saddexda gool uu dhaliyay cabdisalaam yare kulankeeni afraadna waxay ahayd against kooxda la dhaho al duhayl oo ah koox aada u weyn oo ka dhisan dalka qatar waana kooxda hadda hogaaminayso horyaalka qatar stars league waxaan u baxnay under geeda waxaana la dhahaa waana kooxda ugu haysato akaadimada ugu awood badan oo ka dhisan dalka qatar alxamdulilah anakana waxaa soo bandhignay xirfadeena oo dhalinyartan oo golden generation aan dhihi karo weeye ayaa ciyaarta ku badiyeen laba iyo hal weliba daqiiqadii ugu dambeysa ayaanu gooshaas labaadaanu dhalinay alxamdulilah ilaahay safarkan wuxuu nagu soo dhameeyey guul xuseen deeq wuxuu hogaaminayey maamulka iyo ciyaartooyda dhallinyarada ee ururka s i y d wuxuu iiga waramay tirada dhallinyarada ay wadeen iyo faa'iidada ay arrinkaasi u leedahay dhallinyarada raxmaaniraxiim waad mahadsan tahay walaal waana ku dhowahay barnaamijka tirada dhalinyar waxay ka koobanyahay ilaa iyo lix iyo toban balayariin ama cayaartooy iyo saddex macallin iyo qaybo kale oo isugu jira guddi farsamo qaybta ama ha noqoto waxay yidhahdaan fasaidka ama degdega gaarsiinta iyo kuwa maxay t dhalinyarta caawiya waa muhiim in dhalinyarada soomaaliyeed helaan barnaamijkan oo kale maxaa yeelay runtii waa fursad ay u heli karaan inay ku cayaaraan kubad ama ay soo bandhigaan xirfadooda taasoo kalifi karta in ama wadankooda ama wadamada kale ay ka cayaaraan ama ay matalaanba dee qarankooda soomaaliya taas waa muhiim xagga waalidiinta laftooda waxay ka caawin kartaa in wiilkii ama saad u ogtahay annaga wadamada aan joogno hadday noqoto ingiriiska runtii waxaa xaad noogu badan dhibaatooyinka xagga balwadda xagga naif karaamka oo la yirahdo xagga midiyaha runtiina dhalinyartii hadday helaan wakti ay naftooda kubad ama waxyaaba kale ku mashquulaan way ka yaraanaysaa inay maaragtay dhibaatooyinkaas ama ay ku biiraan ama ay maaragtay ka qayb qaataan waalidiinta ayaa arrin farxad leh ku tilmaamay in carruurtooda loo kaxeeyo cumrada ka hor cayaaraha taasoo aanan marar badan dhicin waa kan maxamed xasan oo ka mid a waalidiinta dhallinyarada ciyaartooyda ah walaal waa dhowahay aadan kaaga mahad celinaya fursaddan qaaliga i siisay ka waalid ahaan runtii waa ka mahad celinaynaa caruurteennii guddiga isxilqaamay dhexda u xirtay inay arrinkan sameeyaan wax badan dhalinyarada cayaar way ka qayb geli jireen laakiin midaan anaga ka waalid ahaan way naga duwan tahay laanahu waalidi caruurtaadii oo iyo cibaadaysanay kuu soo duceeyo waa wax weyn dhalinyaradii juhdigan geliyeyna waxaan leenahay jasaakumullah khayr khayr allah ka siiyo arin maaragtay arin sahlan oo la dhayilsan karana ma ahan dhalinyaradeenina waxaan aan caruurteenina waxaan aan ka dareemaynaa farxad iyo reereen inay naga soo wacaan iyagoo jooga magaaladii barakaysan ee maka almukarama cabdirasaaq sheekh wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda u suura gashay inay soo cumraystaan ka hor cayaaraha ay ku yeesheen dalka qatar wuxuu iga warramay faa'iidada dhallinyaro ahaan ay ka heleen barnaamijkan marka hore waxaan u mahad celinaynaa alla subxaana watacaala waxaa kale oo u mahad celinaynaa guddiga iyo koojajka dhammaan guddiga marka laga soo tago xuseen deeq iyo samafale cabdisalaan mo runtii aad ayay noo caawiyeen oo runtii jeebkooday naga caawinayeen sidoo kale waxay noola dhaqmeen sida waalidkeen oo kale waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaa taabateen qalbiyadeena mana ilaabi doono wanaagii aa noo samayseen zakariya cabdi xasan ayaan ugu dambayn weydiiyey waxaa macallin ahaan ay uga dhigan tahay arrinkan isagoo dhanka kalena waalidiinta uga mahad celiyey in ay ku aamineen ubadkooda anaka alxamdulilah macalinnimo ahaan wax farxadeena keliya wuxuu ahaa ina ciyaarkan oo aanu geyno cumrada in aanu ciyaaraha kale aanu badino bonus keliya ayay noo tahay alxamdulilah laakiin aad iyo aad iyo aad ayaanu u faraxsannahay laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo waalidiinta oo nagu aamina inaan ciyaalkooda kaxayno aad iyo aad iyo aada un mahad celinayaa waalidiinta oo dhan waxaa rabaa inaan u mahad celiyo maamulka somalia international youth development uu ugu horeeyo gudoomiye xuseen deeq iyo samafale cabdisalaam oo mar kastana garab istaagnaa iyo wax walba noo fududeynayay sidii ciyaalkan ay u heli lahaayeen holiday oo ay weligooda ay iloobi karin waxaana rabaa inaan u mahad celiyo jaaliyadda reer qatar oo si fiican noogu soo dhoweeyey dalka qatar si walaaltinimo iyo jacayl badan noo muujiyey waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo macalimiinta iyo garab istaagnaa yuusuf warsame macalin guuleed iyo macalin xamza oo since the beginning la garab istaagnaa xuseen nur xaaji v o a toronto